wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa maanta waxay soo gebagabaysay kulan oqoonus wadaarsi ahaa oo looga hadlayay dhibaatada ka leehatay isbeddelka cimilada gaar ahaan ah deegaanka xeebaha ugu horeyn waxaa kulankan warbaahinta faahfaahin kaga siiyey ujeedkiisa la taliyaha arrimaha deegaanka ee madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle mudane axmed xasan suudi wasaaradda deegaanka ayaa bilowday aqoonsadaarsi socodoona muddo laba maalin ah taasoo shalay maanta aan soo wadnay aqoonswadaarsigaana wuxuu ku saabsanaa ilaalinta badqabka xeebaha ee dowladda hiirshabeelle si kor loogu qaado wacyiga bulshada loona helo ayna u helaan xal waara dhanka ilaalinta xeebaha aqoon iswadaarsigan waxay ujeeddadu tahay in la baro bulshooyinka degan xeebaha siday ku gaari lahaayeen isku filnaansho dhanka kalluumaysiga maaraynta qashinka iyo la qabsiga saamaynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay xeebaheena wasaaradda deegaanka dowladda hirshabeelle ayaa xoogga saaraysa mar walba in awood la siiyo bulshooyinka ku dhaqan xeebaha si ay u ilaashadaan khayraadkooda dabiiciga ah iyo xaqiijinta mustaqbal barwaaqo ah oo ka madax bannaan muxuu ahaay wasaqowga xeebahayo soomaaliya ayaa ka mid ah dalalkay saamaynta xooggan ku yeelatay isbeddelka cimilada oo dunida weydil ay dadaal ugu jirto sidii hoos loogu dhigi lahaa saamayntiisa